waxaa jirtay milix keentaya ah iyo cadyaha mari ka doontaaba macluul wax kagama dhigtaan macawisaalow eberiga uu leeyahay maaragtay waxaa sii wadayo kolka uu odrhanayo malax badana sidii muur garbala minisku heeriyeeye mantag celiye miir daaca qurunkala musbaaxis gabay khataru meesha haddana la aadayo waxyaalo anugu mabahaya kuwaan ka mamalay waxaa jirtay marka niman isaaqa waxay soo tiriyeen oo haddana ka gabanaya isaga iyay hadal usoo yarjisiyeen ay odhanayaan sin baneeye boodkiiyo habraha beri ka sheekeeye berin goonleeye meel banaan boodhka kala xaadhe isquyaha haba iskaga gelay dib uga baandheeye halkuu baadidoonkii ku helay boodhka ka afuufe marka ay odhanayaan waa ka isaguna ku leh keliya cune ka luun xadhi ku daba kududuqmayaale muslimka oo karuurkiisa dhama kiisha maran haysta koran xabadi oofaha jartiya nirig kabaalaysta kub habaasile waagii beryaba kadin ka taagnaay meeshiiyo kaxdii dhooba weyn kolay la meeraystay wax karkariya dheef laga kibriya madaxya kiikaysta qur-aanteega madax cuno kala laxmaadoole kambale kambal reer intuu yuurursado meel xun kaman dhuure sidii midi kaliilalabahay oo ha loo kiciyo kamiintii hunguri buu qabaa kadan la soo rooriye kayntaa markii uu markii uu u baxo ee ka kala doonto kunkii la cadcada ma u egyahay kadas godkii waayey oo marka uu macdaduul lagtaa wax marinaya isaguna haddaba ninkan la yidhaahdo max saad gabigiisaba ku aragto wuxu usan ogolaynba haddii ii doorgabyo nin absamahooba haygala hadlin buu dhihi jiray maaragta aniga un baaba nimankaa u gabiye wixii kale ku hadlaysaan ku hadlo oo saasuba dhihi jiray max